kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhegaysataan rediyo himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiicaan islenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan hablahana maasha allah inkastay marka hore aysan ku badneen laakiin sanadahan dambe iyo dufcooyinka dambe way soo badahooyin haweenka oo xirfadii muhiimadda ay lahayd oo macnaha qaybta dumarka hadii la dho maasha allah kore u kacuysan waa sidee fahamka haweenka ee barashada xirfadaha farsamada gacanta iisayaalkeedii nololeed leyle xuseen oo ahayd u ololeeya difaacidda xuquuqda bini'aadanimada tabintuu anigoo hanaa maxameda farsamadan waa ibraahim yare soo dhowaada dhegaystayaal laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa falanqaynta la xiriirta waa sidee fahamka haweenka ee barashada xirfadaha farsamada gacanta balse markan soyaalkeedii nololeed leyle xuseen oo ahayd uu ololeeya difaacidda xuquuqda bini'aadanimada taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeenna uu qoray wariye qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegeysa sanadkii kun sagaal boqoliyo siddeetankii ayay ku dhalatay soomaaliya waalidkeeda aqoon-yahano ayay ahaayeen waxbarashadeeda dalka ingiriiska ayay ku waxbartay shahaadada dibloomada sare terabiyotic counsiling ayay ka haysataa tamis villey university u k waa hooyo heysata hal gabar xirfadeeda xuquuqda baniaadanimada leyle xuseen waa dhakhtar nafsaani faisoterafist iyo u ololeeya arrimaha bulshada khibrad dheer ayay u leedahay ka shaqeynta caafimaadka sanadkii labada kun iyo tobanka leyle iyo nimco cali waxa ay wada sameeyeen dhowgeris of efi oo ah urur loo aas-aasay sidii loo caabin lahaa haweenka iyo gabdhaha gaar ahaan sidii loogu fidin lahaa waxbarashada loogana wacyigelin lahaa gudniinka fircooniga f g m-ka dhibana ayay u noqotay gudniinka fircooniga ah iyada oo toddoba jir ah waana sababta ku dhiirigelinaysa in ay caawiso gabdhaha khatarta ugu jira caadadaasi iyo sidii loo dabargoyn lahaa intaasi waxaa usii dheer in ay madax u tahay habis hafen oo ah isbahaysi ay ku midaysan yihiin haween soomaaliyeed una ololeeya arrimaha bulshada oo xooga saara sidii wacyigelin looga sameyn lahaa rabshadaha jinsiga ku dhisan waxaa kale oo ay la shaqeysaa soomaaliyod forum s y f iyadoona la taliyo madax bannaan iyo fududeeye u ah mashruuca demanor garden helt xirfadeeda caafimaad ahaan si dhow waxay ula shaqeysaa metropolitan bolis iyada oo loo marayo mashruuca azor waxaa kale oo ay la taliyo u tahay ololaha e n d f g m oo ay taageerto hay-adda amnesty international iyada oo khudbado ka jeedisay vienna iyo britain waxaa kale oo ay warbaahinta caalamka sida b b c da iyo al-jaziira ay ka wareysteen ololaheeda bulshada soomaalida sidoo kale leyla waa la taliyo madax bannaan iyo fududeeyo bulsho oo la shaqeysa mashruuca dahliyas projecte waxaa kale oo ay safiir caalami ka tahay the geral generation oo ah dhaqdhaqaaq bulsho oo lagu doonayo in lagu dhameeyo gudniinka fircooniga ah muddo ku siman hal jiil waxa uu ururka ka shaqeeyaa dhowr dal oo afrika ah waxaa kale oo leylo lagu casumay kana qayb gashay shirar iyo madadaalo caalami ah oo looga doodayay arrimaha quseeya haweenka iyo xuquuqda aadanaha waxaa ka mid ah tedekis madasha xuriyadda iyo oslo women of the world festival fos festival iyo a k festival iyo kuwo kale sanadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii waxa ay leylo soo bandhigtay documentary magaciisu yahay the goral cat oo laga sii daayay janal for kana waramaya dadaalkii ay gudniinka fircooniga kaga joojisay u k filinkaasi ayaa bedelay siyaasadihii ingiriiska ee la xiriiray gudniinkaasi leyle iyo documentariga ay soo saartayba waxaa loo xulay abaalmarinta baafta sanadkii laba kun afar iyo tobankii jaamacado dhowr ah ayaa casuumay leyla si ay uga khudbeyso waxaa ka mid ah comberage oxford u c l west london colombia banardi harvard iyo ben university abaalgudyadii ay heshay leyle xuseen ayaa heshay abaalgudyo kala duwan sababo la xiriira shaqadeeda sida abaalgudka laba kun iyo sideedii b c t brickingdon barris award laba kun iyo tobankii combagner women of the year award laba kun kow iyo tobankii b b c hundred women of laba kun saddex iyo tobankii the ambasador for peace paris iyo laba kun iyo afar iyo tobankii red magazine women of the year award iyo bafta award
markan aanu imaano falanqaynteena barashada xirfaduhu waxay kaalin muuqata ka qaataan horumarka dhaqaale ee dal wadamada hore marayna xirfaduhu waxay kaalmaha hore uga jiraan culuumta la barto si gaar ah dalkeenna waxaa la dhaliilaa yaraanshiyaha xarumaha lagu barto xirfadaha iyo in bulshadeennu aysan ku baraarugsanayn inkastoo wakhtiyadan dambe barashadooda ayay xoogga saarayaan dhallinyaro ay ka qayb yihiin tiro dumar ah waxaa jira dumar ka soo muuqda barashada xirfadaha gacanta sida cilaansaarka qurxinta dumarka korontada dhismaha guryaha makaanikada dawaarka maharqaanka iyo in kaleba inkastoo ay ku kala badan yihiin barashadeeda haddana waa mid u ah fursad shaqo haddii ay ka midho dhaliyaan inkastoo ay jiraan kuwo ka guul gaara haddana waxaa jira in kale oo dib ugula gurya noqday xirfaddii ay soo barteen oo aysan jirin xitaa inay naftooda iyo tareerkoodaba ku anfacaan haddaba si aan wax badan uga ogaano baraarugga haweenkeenna ee barashada xirfadaha waxaan ka waraysanay saynab cabdulaahi axmed oo baratay mid ka mid ah xirfadahani kuna shaqaysa oo ah bare hadda soo dhoweyn kadib ayay inoo sheegaysaa qaybaha ay xirfadaha farsamada gacanta ka kooban yihiin waa ku dhowahay marka hore abaayo su-aasha i weydiisay qeybaha xirfadaha gacanta ay u kala baxaan way badan tahay qeyb injineerinaa jiro qeyb caafimaada jiro qeybo kalaa jiraan laakiin hadaa tusaale ahaan qeybta injineeriga oo aniga khaasatan kasoo baxa hadaan kuu sheego waxaa jiro electrical engineering oo kale mechanical building way badan yihiin qeybaha caafimaadka oo kale maxay ahayd umuulisanimo maxay ahayd waxaa jiraan harqaan waxyaalo badan make up cilaansaar waxyaalo badan sidee haweenku ku yihiin barashada xirfadaha farsamada gacanta walaahi horta habeenkeena haddii la dhaho barashada dhan kasta aaday ugu fiican yihiin khaasatan xirfada gacanta markii la dhaho waxaa shaqada markii gacanta laga qabaa waxay u baahan taha waxyaalo badan inaa halmar focus ka saartid haweenkan aaday ugu dheereeyaan tan kale xirfadaha markii la dhahno dhanka oo cilaansaarka iyo harqaanka iyo maasha allah kaalinta kuwada ku galnay laakiin dhankan injineerinka iyo dhismaha iyo waxyaalahaasa haweenkeena macnaa zamanada hore kumaysan badnayn laakiin hadda waxaan rajeeya inaan kusoo badan doono maasha allah maxay ka saacideysaa ayaad is leedahay haweenka barashada xirfadaha dhanka barashada horta maxay ka saacideysaa waxyaalo badanay ka saacideysaa jiraan qof hadaad baratid xirfad gacanta waa waxa keliya aana abad kaa zuuleyn uma baahana waxaan inaa xifdi sidoo kaleenta aad maskaxda ku haysid ama aa markasto aad dib xasuusin u sameysid wax aad gacantaada ka baratid waa wax aad wiligaa inta mustaqbalka dhiman ku saacidi karo ta kale waxay ka caabinaysaa haddii aysan qofkan xitaa uusan shaqo ku helin oona ku shaqeynin oo kale stiil gurigaaga wax badanaa ka samaysan karta hadaad makaanig hadda electric oo kale aad barato hadduu fiish kaa halaa hadduu sokod kaa halaa wax walba oo gurigaaga koronto ku saabsan adiga ayaa samaysan karo ehelkaaga qaraawadaada dadka macrifadan iga dhexeysoo kale waxyaalo badan kuwa kalena waa sidaasoo kale wax kastoo aad baratid stiil haddaanad bulshadaada wax ugu qaban ehelkaagii qaraawadaada wax ugu qaban kartaan haddii la dhahona dhanka oo cilaansaarka iyo make upka iyo qurxinta haweenka oo kaleentay maasha allah hablaheen hadda markii la fiiriyo bukyerada markii la tago kale saaloonada waqti badan ayay kaaga baxay macnaha in hadaad maanta u tagtid oo kaleeto laba saac waxaa laga yaabaa galabta hadaad meel u socto oo kaleeto inaa waqtiga xataa kuu dhaafo because maxay ahayd haddii laakiin adiga aa baran laheed oo kaleento waxay kaa caawinaysaa inaa waxaaga isla markaas aad samaysatid oo macnaha cilaanka ciidahoo kaleento ilmaha markaad u geysid oo kale saalon waqti badan ay kaa cunaysaa inaad macnaha cilaankaas aad soo saartid aad kasoo tagtid marka waxay kaa caawinaysaa ku dhihi laha inaa gurigaaga adigoo joogto ilmahaagana u qurxin kartid adigana isqurxin kartid sidee ku yihiin xarumaha lagu barto xirfadaha gaar ahaan xarunta aada joogto maasha allah horta xarumaha lagu barto xirfadaha markii la dhaho way kala duwan tahay laakiin qeybta ah hadda aniga aa joogo waa qeybta engineerinka hablahana maasha allah inkastay marka hore aysan ku badneen laakiin sanadahan dambe iyo dufcooyinkan badan ee dambe way soo badahooyin haweenka oo doorkii oo lahaa xirfadii muhiimada ay lahayd oo macnaha qeybta dumarka hadii la dhaho maasha allah koray u kacuysaa maxay yihiin xirfadaha sida gaarka ah ay ugu badan yihiin barashadooda haweenka xirfadaha gaarka ee habeenka u baran yihiin barashadooda waxaa kamida cilaansaarka oo hadda saa hore u sheego kaleenta iyo qurxinta meeg abka wax kastoo ada qurxin dumara iyo harqaanka inkastoo hablaheena badanaa harqaamada meelaha lagu baraha markii barasho la dhaho ay ku badan yihiin laakiin markii la dhaho falcelin oo kaleenta amba shaqo ay ku yaryihiin hadda ilaa hadda maan arag weli muqdisho markii la dhaho harqaan oo macnaha inay jirana waa macquul laakiin kuma badno waxa commentiga dadka dhan ogaan karaan kuma badno macnaha harqaamo ay haween leeyihiin oo kaleento amba haween ay ka shaqeeyaan oo kale haween dhar u tolo dhar tolow meelo qaas oo kaleento ma jiraan markii la dhahna dhanka cilaansaarka iyo macnaha qurxinta habeenka xirfadaha ay ugu badan yihiin waa hablaheena soomaaliyeed because maxay ahayd waa marka hore verbal ahayd laakiin hadda markii la dhaho dadkii oo dhan horta hadee wixii mee hal mar ee wada bartaan oo kaleente waxyaalo badanee caqabad badanaa ka imaan karaan because bulshadii oo dhan halkaas baahi ma baahna baahiyooyin badanaa jiraan oo kale u baahan yihiin laakiin markii la dhoo dhanka barashada xirfadda ugu badan ee gabdhaheena soomaaliyeed ee bartaan waxaan dhihi karaa waxawaaye xirfadan oo cilaansaarka iyo qurxinta habeenka caqabadaha ugu badan oo ay la kulmaan haweenka barta xirfadaha farsamada gacanta mayna la wadaagi kartaa haa caqabadaha horta way kala duwan yihiin markii la dhaho xirfadaha siday u kala duwan yihiin caqabadahan u kala duwanaan karaan oo ah markii la dhaho xirfada gacanta qeybta engineerinka oo kaleento qofka markay electrical baranayso koronto baranayso ama dhisma ee baranayso amba makanig ee baranayso caqabado fara badan ayaa jiraan ay la kulmayaan khaasatan markii qofkii aad tahay dadka ugu horeeya o kaleente oo baranaya xirfadaas oo kaleente macnaha markii hadda gaabkan galay kadib oo kaleente gabdhaha waxaa jiraan macnaha markaa baranayso kale dad koronto kaleente waxaa lagu leeyahay koronto maamaadaha koronto sameeyhaya camal oo kale majaranjaraa fuuleysaa ma nimanaa la shaqeynaysaa oo kaleente because dad caqiido leh anaan sax laakiin maaha macnaheed hadaa qofkan hadaad shaqeynaysid inaa macnaha dumar bis la shaqeynaysid qof kastaa la shaqeyn kartaa marka caqabadaha oo badanaa waxawaaye in lagu dhaho kaleente ma jaraanjara fuul laheyd ma saana sameeleed oo kaleente waxyaalaha la halmaalo kaleente in macnaha dismoral qofkii laga dhigo kaleente intuu waxbarashadii ku jiray oo macnaha si qofka haddii markasta niyadda laga dilaayo oo la dhaho waxaas maa sameynaysaa camal oo kaleente ama asigoo macnaha hooshii faraha kula jiro oo kaleente oo waxaa lagu sameeyo niyad jab iyo inaa macnaha hamigiisa oo kaleente oo macnaha loo buubuunin oo kaleente qofka wax markii xamaasad loo geliyo oo kale wuu kusii socon karaa laakiin haddii markasta niyadda laga dilaayo oo hadduu baraatikoo kaleento banaanada u aasto kale soomaali il kugu disho wixii waxaa is leedahay iska daa kuma fiicnidee iyagoo haddanay ku badneen xitaa markii la barahayo kaleente qeybahaasoo kale kuma badna haweenkii idikoo ku yar haddana haddii macnaha oo niyadda nigi laga dilo waxaan odhan karaa gaab badan galay laakiin hadda maawa ku ugu horeeyo kaleente laakiin hadda markii la fiiriyo maasha alla gabdhihii waa kusoo bateen wixi waa la fahmay bulshadii xoogaa way aqbashay saas caqabado badan ma lahan laakiin dhanka oo kaleente markii xirfadaha oo kaleente oo kaleente cilaansaarka harqaanka iyo waxyaalahaas oo kaleente lama aha wax la yaab leh kuma aha bulshadeena oo qofka caqabado badan iyo waxyaalahaas oo kale kama soo gaaraan dhihi kara tan dhismaha oo kaleentana markii la dhoo dhanka dhismaha caqabado badan ayakana jiraan oo kaleente markii qofkan wax baranaysa oo kale baraatiki waxbaa la sameynaya markii dhismaha oo kaleente ma bulkeetiya qaadaysaa ma gabaraaba tahay maxaa sameyn karta camal oo kaleente in lagugu foodeeyo maxay ahayd kii baaldigan shamiitada kaala qaadbo il oo lagugu dilo qof kastoo saas kuusoo fiiriya hadaa wax sii wadid hadaa wax soo wadid gabar maa wax samey karta maxaa ku gelshay maba ahabe yaa kugu talagalo kaleente waxyaalo badan ina macnaha lagu dhaliilo marka waxaan dhihi lahaa dhaliiladaas intaad dhegaha u dhiganina hawshan wata marka ay bartaan xirfadaha fursado shaqo ma helaan
markii xirfadaha xirfadaha waa kala duwan yihiin saa hore markasta ugu celcelin oo kale xirfadaha haddii la dhoo dhankan iyo cilaansaarka iyo meeg upka iyo waxyaalahaas oo kaleente shaqadooda aaday macnaha u tahay mid oo la heli karo because qofka iyadaaba u manax banaan oo kaleente meel bay iska oodan kartaa way ku sameyn kartaa laakiin dhanka markii la dhaho electriga oo kaleente iyo makaanigada iyo bildinka iyo shaqada fursad shaqo ebel ma badneen maxaa yeele soomaali uma baran haween shaqeynaysoo kaleente waxyaalahaasoo kale ka shaqeynayso rag ay uga barteen oo haddiiba aa u tagtid xataa qofki oo dhaho maba aaminsanaba in kamaba dhaadhacsanaba inaa waxaas ad aa sameyn kartid oo kale amba aad kasoo bixi kartid oo kaleente maya maya leeba kaaga soo horeyso wiil hadduu kula tago wiilkiyaa la qaadanaa adi macnaha waxaa la dhihi karaa habeen waay waxyaalo badanaa la xiriiraan wixii maba sameyn kartaaba laga yaabaaba tabarteeda maahaba xitaa adoo lagu fiirin aqoon ahaan laakiin waqti xaadirkan hadda la joogo haddaan dhaho maadaama soomaali waan bulshadii kalean la qabsanay waan horumarno wax walbaan aragnay in xirfadda aada iyo aad ay muhiim u tahay in bulshada in lagu wacyigeliyo horta waan jeclaa lahaa laakiin markii la dhaho hadda shaqada dhanka electriga makaanika nooc kasta ahaada farsamo macnaha waa la ogaaday qiimaha ay ku leeyihiin macnaha xirfadahaas oo kaleynta shaqadoodan aaday ferbal u tahay oo habeenka bartaba waaba wax la raadiyoyaba hadda maadaamii la ogaaday waxa adduunka horumariyay inay xirfad tahay siiba maadaama wadan galbeedkan ay qiimeeyaan hablaha ee meel sare ka dhigaan oo kaleynta saa darteed hadda waa shaqooyinka la dhaho la dhihi karo macnaha fursada shaqo way badan tahay
sidee ayaad is leedahay waa lagu baraarujin karaa haweenka si ay u bartaan xirfadaha farsamada gacanta walaahi horta baraarujinta markii la dhaho way badan tahay noocyo kala duwanna waa leedahay waxaan dhihi karaa waxaa lagu baraarujin karaa inay habeenkeena bartaan xirfad gacan xirfadaha kala duwan oo gacanta ah xirfad noocay doonta ahaato oo ma kala saarayo laakiin waxaa dhihi lahaa in ololo badan loo sameeyo wacyigelin badan loo sameeyo dadka waxaa wacyigelinta ku fiicanaan dhihi lahaa xataa inay sameeyaan dadka xirfadan barteen ayaga inay iska xil saaraan inay u sheegaan macnaha hablaheena soomaaliyeed in xirfadan la baran karo inay wax fiican tahay in ay macnaha shaqo ee u furan tahay haween iyo ragba ina ay tahay oo wacyigelinta ay iyaga iskooda u sameeyaan ee tusaan shaqada marka adiga waxa marka adiga aa ku jirtid aad dadkana ku dhiirigelinaysa way ka duwan tahay qof oo wixii aana baran markuu dhaho hala sameeyo kaleente in oo macnaha wacyigelin oo sameeyo kale qofka waxaa gali karo macnaha inuu ku fikiro adigaba wixii maada barane maxaana ugu dhiirigelinaysaa oo kaleente laakiin qofka marka adig a wixii aad baratay aad ku dhiirigeliso aad shaqadii aaga horeysay aad wax walba aad sameynaysa aad usoo bandhigtid way ka dhaadhacaysaa inay macnaha waxaan wax fiican yihiin ay sameyn karaan oo macnaha qofka xitaa macnaha aqbali karaan bulshada markaas oo kaleynta waxaa laga yaaba dadka qaar hadda gabdho qaar inay jiraan inay jecel yihiin inay koronto bartaan inay dhismo bartaan inay makaanig bartaan inay wax walba oo xirfad oo kacan oo kaleynta inay bartaan inay jecel yihiin laakiin aan u saamaxayn waalidkii oo waxaas korontaa baraysaa ma wiilaataa ma iga joog gurigiin oo dhaho kaleynta laakiin markii wacyigelin badan la sameeyo oo la tuso wixii waalidka way ka dhaadhacaysaa inay gabarteeda waxaas sameyn karto markuu arko gabdho kaleynta oo soomaaliyeed oo wixii sameynaya oo horumarka gaarayn marka waxaan dhihi lahaa in wacyigelin badan loo sameeyo khaasatan dadkii waxaa xirfadaa barteen inay u sameeyaan dhanka caqabadaha bulshada ay kala kulmaan ee marka loo eego hanjibinta ah waxaan adimaa sameyn kartid ah ee taaqudeeda sidee looga gudbi karaa is leedahay waxaan dhihi lahaa horta dhankaas oo caqabad oo hamiga qofka laga dilayo kale waxaa loogu gudbi karaa qofkii macnaha inaadan dheg u dhigin oo kaleentay khaasatan soo bulshadeena soomaaliyeed loo sameeyo wacyigelin inay haweenka wax walba ay sameyn karaan wax shaqo walba ee habeen macnaha aana sharciyan waxa aan kuu diideen inaad samey kartid ma lahan marka waxaan dhihi lahaa in macnaha qofka waxaan dhihi lahaa oo xirfadda rabo inuu barto amba wax haddii aad doonaysa inaad samayso weligaa hamigaaga iyo hiigsigaaga guushaada keliya ha ahaato wixii lagu dhaho wax kasta oo macnaha ay qofka ku dhacdo waxaa ma samey kartid ma ka soo bixi kartid even haddee kugu dhacda xataa wixii inaad siaa u rabta aad u sameyn weydo kaleente oo ama gaab yar kaa galoo kaleente isla markii niyadaada haku seef gareen wixaan ma samey kartida lagu dhehe iska dhaafoo kaleente imise run waayo qofkaan ku dhahayay waxaa maba samey kartide inaa macnaha wax adoona maanta waa macnaha fashiloo kaleente amba aad qalad oo kusoo dhicin oo kaleente inaad guulaysatid waa adagtahay inaad fashilmad waa bilowga guusha andhila qof walba macnaha haddii oo macnaha dad oo aad aragtid oo kaleente waxaa kugu dhiirigeliyeen bulshadeen khaasatan in horta layska daayo dhaliiladan tirada badan iyo hamid dilkan lagu wado habeenkeena habeenkeena waxaan dhihi lahaa wax walboo lagu dhaho kaaga leh ha kuu hormuuqdo hamigaaga leh hortaada ha taagnaado waa tahay zaynab aadaad u mahadsan tahay ee ugu dambeyntii shalay waxay ku beegneed maalinta xirfadaha dhalinyarada si gaar ah haweenka maxaad kula talinaysaa
si gaar habeenka waxaan kula talin lahaa wax walba oo hamigaaga ah aada jeceshahay inaad baratid oo macnaha aad daneynaysidba inaad samaysid inaad sameyn kartid noocee doonta ahaato even iyo ahaan xirfad gacan leh oo hadda anaga macnaha fursad u helna inaan baranoo kaleenta aan ka dhidhino kale waxaa jira xirfado gacan kaleento oo badan oo weli haween aysan hadda bulshadeena soomaaliyed markii loo aan haweenka aanan baranin oo kaleente even hadday jiraan xataa waa laiga horeeyay waxba ha ka fikirin wax walbo aad rabtid oo hamigaaga yahay waad baran kartaa keliya niyadaada ka dhaadhici waxaas inaad sameyn kartid maxaa kaloo dhihi lahaa ifan hadduu hamigaaga aheen oo kaleet inaad xirfadda baratid laakiin ay fursadda kuu saamaxda inaad macnaha waxaas baratid oo kaleente oo jaanis aad u heshid ka faa-iideyso waxaad baratid waa waxa adiga beri ku anfacayo dadkaagana anfacayo dalkaagana anfacayo marka xirfad haddii la dhaano kumaba jirto wax aad gacantaada ka baratid iyo waxaad maskaxdaada keliya aad ku seefgaraysid maskaxda waa ilaawsho badanta wax biniaadanka insaanka loo dhaha waa banisyaankaas kasratu nisyaanka marka waxaan ku dhilaa wax walbo gacan laga barto anfac badanay kuu leeyihiin dadkaagana uu leeyihin dalkaagana uu leeyihiin marka waxaan dhilaa inaan usoo kacno xirfada gacantaasa u bara lahayn bulshadeena ku wacyigelino anaga dhan aan u istaagno ayaan kula talin lahaa oo gabdhaheena soomaaliyeed waxaa kaloo dhihi lahaa markaa xirfadda aad baratid maaha inaad macnaha gurigaaga keliya aad kula laabatid oo kale amba wixii aad baratid aadan ku shaqo tegin oo kaleente aad ceeweysanin qofkan waxaasay sameynaysaa oo kaleente xirfad sideedaba dhaliil ma laha qofka wa macnaha inaad gacantaada ku shaqaysatid wax oo la ceebeysta maa marka waxaan dhihi lahaa blen hadda kuwa waxaa barta oo kale harqaamada waxyaalahaas oo kale waxyaala xirfado badanaa jiraan ee qofkii barato haddana aansan ku shaqaynin ama oo macnaha oo soo bandhigin oo kale marka waxaan dhihi lahaa wax walbo aad baratid xirfad noocii doonto ahaato wax ceeba ee leedahay malaha soo bandhig bulshadaada tus inaad waxaas barata oo waxaas aad taqaanid marka waxaan rajeeyaa gabdho badan iyo inay barteen xirfado kala duwan oo guryahoodan hadda joogaan inay xirfadahaas ku shaqeyn inay noo soo bandhigi doonaan insha allah mustaqbalka dhow
aad ayay u mahadsan tahay seenab cabdulaahi axmed oo inoogu marti ahayd barnaamijka intaa ayaanu ku soo afmeerayaa intaanu ku kulmi doona barnaamijkan kulnacayn ah waa hanaa maxamed oo idin leh isma dhaafno